watabacuu waxay raaceen yahuuddii maa shay ayay raaceen shaygaasoo tatlu shayaadiinu shayaadiintu ay akrinayso calaa milki sulaymaana sulaymaan boqortooyadiisii ay ku dul akrinayso wamaa kafara sulaymaanu sulaymaanna uusan kufrin bitacallumi sixri sixir barashadiisa iyo wa camalihi sixirku dhaqankiisa sulaymaankuma uusan kufrin walaakina shayaadiina shayaadiintiyaa kafaruu kufriyeen bitacallumihi sixirka barashadiisii iyo wa camalihi ku dhaqankiisii ayay ku kufriyeen yucallimuuna shayaadiintu waxay baraan annaasa dadkay asixra sixirka baraan wamaa yiladii kii ayay raaceen waxaad ku cadti maa tatlu shayaadiin wamaa yiladii kii ayay raaceen yahuud unzila huwa maaga la soo dejiyey cala almalakayni labadii malag dushooda lagu soo dejiyey bibaabila fii baabila magaalada baabila la yidhaha dhexdeeda lagula soo dejiyey haaruuta iyo wamaaruuta ah labada malag wamaa yucallimaani labadaas malagi ma aysan baraynin min axadin axadan axadna ma aysan baraynin asixra sixirka labadaa malag axadna sixirka ma barayn xataa intii ma barayn yaquulaa ay ka yidhaahaan labada malag innamaa in kale ma ahaane naxnu annagu fitnatun fitnaa nahay ee falaa takfur qofya waa kufrinin fayatacallamuuna kuwii saxarada ahay way baranaayeen minhumaa labadaa malag xaggooday maa shay ka baranaayeen shaygaasoo yufariquuna bihi bisababihi shayga sababkiisa ay ku kala geeyaan bayna almar'i qofka dhexdiisa iyo wa zawjihi iyo qofka xaaskiisa xaaskaa dhexdiisa ay ku kala geeyaan wamaa hum kuwa saxarada ahi ma aha bidaariina kuwa dhibi kara ma aha bihi sixirkaas kuwa ku dhibi kara ma aha min axadin axadna kuma dhibi karaan ilaa biidni illaahi idanka ilaahay inay ku dhibaan maahane wayatacallamuuna saaxiriintii waxay baranayeen maa shay shaygaasoo yaduruhum saaxiriinta dhiba oo walaa yanfacuhum ayagii aan anficin wala wallaahi ilaah baan ku dhaartahay qad xaqiiqae calimuu waxay ogaadeen kuwa saaxiriinta ah laman ayiladii qofkii ayay ogaadeen ishtaraahu sixirka iibsada maa lahu shaksigaas fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba inuusan ugu sugnaanin ayay ogaadeen walabiisa maa shay ay abaas lahaaday shaygaasoo sharow bihi shayga ay iibsadeen anfusahum nafafyaalkooda ay ku iibsadeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo waxog shaygaasi waa mid baas leh watabacuu waxay raaceen yahuuddii maa shayay raaceen shaygaasoo tatluuhu shayaadiinu shayaadiintu ay akhrinayso calaa mulki sulaymaana nebiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisa ay ku dul akhrinayso wamaa kafara sulaymaanu sumaylemaan ma uusan kufriyin bitacallumi sixri wa camalihi sixirka barashadiisa iyo ku dhaqankiisa kuma uusan kufrin walaakina shayaadiina shayaadiintiyaa kafaruu kufriyeen bitacallumihi sixirka barashadiisii iyo wa camalihi ku dhaqankiisii ay ku kufriyeen yucallimuuna waxay baraan shayaadiintu annaasa dadkayaa sixra sixirka baraan wamaa ayiladii kii ayay raaceen nimanka yahuudu unzila huwa maaga cala almalakayni labada malag dushooda lagu soo dejiyey bibaabila fii baabila baabila dhexdeeda lagula soo dejiyey haaruuta iyo wamaaruuta ah labada malag wamaa yucallimaani labadaas malag min axadin axad ma baraayaan asixra sixirka xataa yaquulaan labada malag ilaa ay ka yidhaahaan ma baraayaan innamaa in kale maahane naxnu annagu fitnatun fitnaa nahay ee falaa takfur qofya waa ku kufrinin sixirka ku dhaqankiisa fayatacallamuuna way baranaayeen saaxiriintu minhumaa labadaa malag xaggiisay maa shay ka baranaayeen minhumaa labadaa malag xaggooday maa shay ka baranaayeen shaygaasoo yufariquuna saaxiriintu bihi bisababihi shaygaas sababkiisa ay ku kala geeyaan bayna almar'i qofka dhexdiisa iyo wa zawjihi qofka xaaskiisa xaaskaa dhexdiisa ay ku kala geeyaan wamaa hum saaxiriintu ma aha bidaariina kuwa dhibi kara bihi sixirkaas ay barteen min axadin axadna kuma dhibi karaan ilaa biidni illaahi idan ilaahay inay ku dhibaan maahane wayatacallamuuna saaxiriintu waxay baranayeen maa shay shaygaasoo yaduruhum shaygu iyaga dhiba oo walaa yanfacuhum aan anficin wala wallaahi ilaah baan ku dhaartahay qad calimuu qad xaqiiqee calimuu waxay ogaadeen kuwa saaxiriinta yahuudda ah laman ayiladii qofkii ishtaraahu sixirka iibsada maa lahu shaksigaas fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba inuusan ugu sugnaanin ay ogaadeen walabiisa maa shay ay abbaas lahaada shaygaasoo sharow bihi shayga ay ku iibsadeen anfusahum nafafyaalkooda ay ku iibsadeen low kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo wax og waxaasi waa wax baaslow weli ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheekay nimankii yahuudda ahaa qabaa'ixdoodii iyo foolxumooyinkoodii oo aan ahayn wax la soo koobi karaba yahuudda foolxumooyinkooda iyo dhaqanxumadooda iyo anshaxumadooda wax la soo koobi karo ma aha in badan ilaahay wuxuu inoo soo sheegay subxaanahu wa tacaala nicmo kasta ee loo galo inay kala hor yimaadaan nicmadaas inay ku kufriyaan wuxuu mar kale ilaahay ku soo tilmaamay inay ku caanbaxeen ballanjebinta oo kutubtii kitaabkii towreed wixii lagula ballamay oo dhan inay jebiyeen waxay kale nimankani qabaa'ixdooda ka mid ahaa markii la yidhaaho rumeeya qur-aankan waxay leeyihiin ay xujo ka dhigtaan towreedaan rumaysannahay towreedna ma rumaysanoo nimanku ambiyadii ilaahay ay dileen ambiyadii ilaahayna towreed ha la dilo ma aysan dhihin oo towreed waxaa ku qorraa dhiigga daadintiisu inay xaaraam tahay aayaddan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegi foolxumooyinkii yahuudda iyo qabaa'ixdii ay samaynaayeen waxyaalo ka mid a foolxumooyinkaas waxaa ka mid a ilaahay uu ku eedeeyey nimankan yahuudda ah inay yihiin niman sixir ku shaqaysta sixir niman ku shaqaysta inay yihiin foolxumadan sixirkana waxa weeye waxyaalo qof bini aadama lagu tilmaamo waxyaalaha ugu xuxun uu ka mid yahay sixir nimankan yahuudda ah waxay raaceen waxyaalihii shayaadiintu ay akhrinaayeen oo boqortooyadii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam ay ku dul akhrinaayeen waxaasay raaceen shayaadiintan hadda waxaa loola jeedaa waa shayaadiinu alinsi waaljinni shayaadiintii jinniga iyo kuwii insigoo isbahaystay kuwaasaa waxay akhriyeen boqortooyadii nebiyullaahi sulaymaane waxay ka akhriyeen waxyaalo aan waxba ka jirin waxyaalo khayaali ah oon waxba ka jirin ayay boqortooyadii nebiyullaahi sulaymaan ay ku akhriyeen oo nebiyullaahi sulaymaan waxa weeye nabi ilaahayna wuu ahaa waxaa intaas dheeraad u ahaa boqorna wuu ahaa waxaa ilaahay uu u sakhiray jinniga iyo insiga iyo shimbiraha wax walba iyo dabaylaha ayaa u adeegi jiray waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayr waa ka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi sulaymaan waxaa loo soo kulmiyey ciidamadiisii oo isugu jira min aljinni waalinsi watayr jinni iyo insi iyo shimbiro iyo dabaylo wax walbaa u adeegi jiray nabiyullahi sulaymaan nabina wuu ahaa boqortooyadaasna wuu haystay marka nebiyullaahi sulaymaan markii ilaahay uu oofsaday oo uu geeriyooday shayaadiintii waxay bilaabeen aflagaado iyo waxyaalo aan waxba ka jirin oo khayaaliyay bilaabeen shayaadiintaasi waa kuwii jinniga iyo kuwii insiga waxay akhrinayaanay leeyihiin nebiyullaahi sulaymaan wuxuu ku gaadhay jinni iyo insi iyo shimbiraha iyo dabayluhu inay u shaqeeyaan wuxuu ku gaadhay sixiruu ku gaadhay boqortooyada aad arkaysaan adduunka dhan uu ku qabsaday oo ilaahay uu leeyahay jinnigiiyaanu u sakhirnay oo insiyaan u sakhirnay oo shimbiraha iyo dabayladaa u shaqaynaayey waxaas wuxuu ku gaadhay sixirka ee sixirkaa lagu dadaalo yahuuddiyaa sidaa dhehaysa yahuudi ayaa sidaa dhahaysa nebiyullaahi sulaymaan boqortooyo wuxuu ku helay oo uu ku gaadhay sixir u ah saaxir uu ahaa oo sixirool uu ahay marka jinniga iyo insiga shimbiraha sixiruu ku haystay sixir ayuu ku haystay markaas waxay rabaan inay ummaddii ay ka jeediyaan waxyaalihii kitaabka ilaahay raaciddiisa inay ummadda ka jeediyaanay rabaan waxay rabaan nabinimada dhanba nabiyullaahi sulaymaan wuxuu waxaas ku gaadhay waxay ahayd ilaahayaa siiyey nabi ilaahay uu karaameeyu ahaa dhinaca ka fiirin maayaan wuxuu ku gaaray leeyihiin sixir marka ummaddii waxay ka sii jeedinayaan xaqii iyo kutubtii samaawiga in la rumeeyo waxayna rabaan ummaddii inay ku mashquuliyaan ummaddu inay sixir wada bartaan maxaa yeelay dadku waxa weeye dabeeco waxaa ku tallaalan boqortooye jacayl bini aadamka wixii la yidhaha boqortooyaa lagu gaari waa samaynaa walow sixirba ha noqdee wuu isku dayey inuu sameeyo marka waxay rabaan bini aadamka inay ka jeediyaan kutubtii ilaahay uu soo dejiyey iyo ambiyada raaciddoodii ayna ku mashquuliyaan sixir iyagoo ulajeeddaduna ay tahay dadku boqortooyay helayaan hadday sixirka bartaan oo nebiyullaahi sulaymaan saasuu ku gaadhay boqortooyadaa faraha badan ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuu ka jawaabay oo wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma uusan kufrin oo kuma uusan kufrin bitacallumi sixri wa camalihi nebiyullaahi sulaymaan intuu sixir bartay oo uu sixirkii dhaqan geliyey sidaas kuma uusan kufrin aayaddan marka waxay deliil u tahay sixirka qofku hadduu barto oo uu dhaqan geliyo hadduu xalaal ka dhigto markaasuu ku kufrin gaaluu noqon madaahibta waa isku khilaafaan arrimaha sixirka way isku khilaafaan laakiin madhabka imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi isagu wuxuu qabaa sixirka qofku hadduu intuu barto ku dhaqmo maca daalika uu leeyahay waa ii xalaal oo istixlaal uu ku daro waa kaafir kaafiruu noqon gaaluu sidaas ku noqon marka nebiyullaahi sulaymaan ma uusan kufrinoo intuu sixirkii bartay oo yidhi sixirku waa xalaale boqortooyaa lagu helaahe barta sidaa kuma uusan kufrin nebiyullaahi sulaymaan waxaa markaa la- meesha laga fahmi qofku hadduu sixirka isagu intuu dhaqan geliyo oo uu barto waa xalaal haddana uu yidhaah inuu kufrinayo oo gaalba uu ku noqonayo walaakina shayaadiina kafaruu kuwa kufriyey waa shayaadiintii shayaadiintii oo isugu jira shayaadiinulinsi iyo shayaadiinuljinni oo waxyaalaha khayaaliga dadka u akrinaya kuwaasaa kufriyey oo waxay ku kufriyeen sixirkiiyay barteen way dhaqan geliyeen waxayna dhaheen waa noo xalaalba sixirkan waa noo xalaal gaaluu sidaa ku noqon marka qof yucallimuuna waxay baraayeen shayaadiinta jumladan yucallimuuna waxa weeye walaakina shayaadiina kafaruu ay bayaan u tahay foolxumadii shayaadiintu ay samaynaayeen ay caddayneen yucallimuuna waxay baraayeen shayaadiintu annaasa sixra dadkay sixirka baraayeen marka aayadda waxaa laga faa'iidaysan oo laga qaadan sixirku inuu iska leeyahay mucallimiin wax barta iyo kuwo mutacallimiina oo sixirka barta labadaba inuu leeyahay sixirku kuwo mucallimiina oo sixirku inuu yahay casharo oo mucallin laga dhegaysto qof daalib oo mutacallimna uu barto oo wax laysbaro inuu yahay sixirku maxaa yeele aayaddan waxay leedahay shayaadiintii dadka waxay baraayeen sixiray baraayeen oo shayaadiintii ah mucallimiin ah marka waxaa loogu isnaadinaa yucallimuuna sixr yucallimuuna annaasa sixra shayaadiintu dadka waxay baraayeen sixir waxaa loo leeyahay qofku hadduu sixirka ku dhaqmo oo uu dhaqan geliyo ilaahay wuxuu ku tilmaamay shaydaan inuu yahay waa xumaato asaga la xumaynaayo iyo fogeyn saaxirka lagu fogeynaayo marka kuwii dadka sixirka baraaya waxaa laga dhigay shayaadiina laga dhigay sababtoo ah khayr ma laha qofku hadduuba sixir intuu barto oo haddana mucallin uu kusii noqdo haddana mucallin uu kusii noqdo dadkii bari waa shaydaan shayaadiina ilaahay ku tilmaamay wamaa wamaa ay ladii kiina way raaceen yahuudi unzila cala almalakayni labadii malag lagu soo dejiyey labada malag waxa lagu soo dejiyey bibaabila fii baabila baabila dhexdeedana loogu soo dejiyey haaruuta wa maaruuta ah waxa weeye waxaa jiri jiray xilligii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam waxaa aad u batay sixirka sixirka gaar ahaan nimankan yuhuudda sixirka aad ayay ugu dadaali jireen wayna baran jireen dadkana way bari jireen marka ilaahay wuxuu soo dejiyey laba malag oo la kala yidhaaho haaruut iyo maaruut ayaa ilaahay soo dejiyey waxaana lagu soo dejiyey magaalada la yidhaaho baabila baabila waa carriga ciraaqay ku taallaa baabila ciraaqay ku taallaa magaaladaa baabilo la yidhaaho dhulkan ciraaqa ayaa waxaa lagu soo dejiyey laba malag oo la yidhaaho haaruut iyo maaruut labadaas malag marka waxaa la yidhi dadkii waxaa isaga qasmay mucjizadii iyo sixirkii mucjizadii iyo sixirkii ayaa isku qasmay oo qof walba markuu arko waxyaalahan markuu arko wuxuu is leeyahay talow waxani ma sixira mise waa mucjizadii ambiyadu la imaan jireen oo kale waxaa dhacaysa marka ninkii saaxirka ahay dadkii intuu indha sarcaadiyo inuu yidhaaho waxani waa mucjizo mucjizadii ambiyadu ay sheegi jireen oo kalaan keenayba mucjizo wey waxaan la imaado ayaa dhacaysay waxaa la soo dejiyey marka laba malag oo haaruut iyo maaruut la yidhaah si dadka ay u baraan sixirka ay u baraan oo waxayna sixirka u baraayeen in macnaha lagu kala ogaado mucjizada iyo sixirka farqiga u dhexeeya ee ma ahayn sixirka in la dhaqan geliyo oo dadka lagu baabi'iyo oo dad lagu sixro looma soo dejin labada malag waxaa isku qasmay sixirkii iyo mucjizadii qofku hadduu marka sixirka arrimihiisa barto saaxirkii markuu u yimaado oo yidhaah waxaan aan wataahi waa mucjize iska jir markuu yidhaah war waxaan waan aqaanaaye waxba ha ii sheegine waxaan sixir lama aan mucjize lama yidhaahe sixir wey qofku saasuu isaga dhicin marka saasuu isaga dhicin marka in la iska celiyo nimanka saaxiriinta ah ayaa labadan malag loogu soo dejiyey baabila oo la yidhi ummaddii waxaa isaga qasmay sixirkii iyo mucjizadii bal ummadda sixirka bara waxa uu yahay sixirku waxa uu yahay bara wixii marka labadaas malag lagu soo dejiyey xikmadaasay ahayd xikmadaasaa loogu soo dejiyey labada malag haaruut iyo maaruut ayaa la dhihi jiray wamaa yucallimaani labadan malag ma aysan baraynin min axadin axadna asixra labadan malag axad sixirka ma baraynin xataa yaquulaa ilaa ay ka yidhaahaan innamaa naxnu fitna war annagu waxaanu nahay fitne falaa takfur fitna nahay macnaha waxaa loola jeedaa innaga imtixaana naloo soo diray waxaa naloo soo diray sixirka ummadda inaan barno ummaddu si ay u kala ogaadaan sixirka iyo mucjizada farqiga u dhexeeya midda kale waxaan annagu fidno ku nahay qofkii waxa aan barayno si shaydaannimaa u adeegsada fidnu ku noqonaa cilmigan si shaydaannimaa wixii u adeegsada fidnu ku noqon sixirkani oo dembiyuu ka heli laakiin sidii ilaahay annaga noogu soo dejiyey qofkii u barta oo inuu mucjizada iyo sixirka ku kala ogaado u barta qofkaasi wuu toosan yahay qofkii laakiin u barta dadka aad ku fasaadisid ama dadka aad ku shirqooshid u barta fidna wu marka annaga imtixaanaan nahay iska jir falaa takfurniya waa kufriyin saasay leeyihin qof walbaba qof walba u yimaada waxay leeyihiin innamaa naxnu fitnatun falaa takfur warray sixirkan si khaldan ha u adeegsanin ha ku gaaloobin markaad baratid ummadda ha ku sixrin ummadda ha ku khaldin ummadda ha ku jahwareerinin markay wacdiyaan kabacdii barayaan markay wacdiyaan oo yidhaahaan sixirkan xumaata ha u adeegsanin ummadda ha ku sixrin ilaahay ha uga fogaanin is-ilaali markay sidaa yidhaahaynay barayaan marka sidaas markii ay sameeyeen malaa'igtii oo dadkii ay u naseexeeyeen dadkii sixirkii ay malaa'igtii ka barteen si kale u adeegsadeen si kale u adeegsadeen fayatacallamuuna dadkii way baranaayeen saaxiriintaa minhumaa labada malag xaggooda maa shaygay ka baranaayeen shaygaasoo yufariquuna bihi bisababihi shayga sababkiisa ay ku kala geeyaan bayna almar'i wa zawjihi qofka iyo xaaskiisa inta udhexayda ay ku kala geeyaan dad toosan way jireen oo sidii loogu talagalay sixirka aan adeegsan oo ummadna aan ku fidnayn saaxiriintii waxaa ka soo dhex baxay kuwo sixirka u bartay inay nin iyo xaaskiis heshiis qaba oo guri iskula nool oo isjecel inay ku kala fidneeyaan oo ay ku kala diraan ku kala diraan wey markaas waxaa weeye waxay bilaabeen inay ummaddii guryo dumin ay ku sameeyaan guryo dumin inay ku sameeyaan guriganay tegaayaan sixir iyo balaayay u qasaayaan gurigii sidii ku dumi marka ninkii wuxuu isarki marka islaantii wax ay ka samaysay eedan jirin isagoo u caraysan oo u xanaaqsan oo wax walba ay uga urbadanta iyadii haddii lagu sameeyana sidaas oo kale waxay arki ninkii oo waxba ka samaynin ninkii oo aysan fiirin karin oo aysan la hadli karin oo arkidda ay arkaysa dhibaato kala kulmaysa iyo cidhiiri xabadka qalbiga dhan cidhiirigii kala kulmay markay u jeedo ay arki waa sixranta arrimahaasay u adeegsadeen saaxiriintii sixirkii sixirkii fidnada ahaa arrimahaasay u adeegsadeen maa yufariquuna bii bayna almar'i wa zawji aayaddan marka waxaa laga qaadan macnaha sixirka waxyaalaha ninka iyo naagtiisa isku dira inay ka mid noqon karaan sixir uu ka mid noqon karo oo ama naagtii lagu sameeyey ama ninkii lagu sameeyey sixirkaas waxaa la yidhaahaa sixru tafriiqaa la yidhaha sixirka kala geynta iyo kala cirdayntaa la yidhaha sixru tafriiq ayaa loo yaqaan waa sixirka kala geynta kala yaacinta macnaha ninkii iyo naagtii la kala geynayo taasay samaynaayeen oo ummadda ay ku fasaadinayaan wamaa hum ma aha nin saaxiriintii bidaariina kuwa dhibi kara bihi sixirkaas ay barteen min axadin axadna kuma dhibi karaan ilaa biidni illah waxaa la ilaahay uu inoo sheegi subxaanahu watacaala inaan la aaminin oon la caqiidayn saaxiriintu inay wax dhibi karaan saaxiriintu awood ma leh saaxir awood ma leh wax uu kugu samayn karo awooda ma leh hadduu sixirkiisu dhibaato uu ku gaarsiiyo waa wax ilaahay kuu qadaray qadar ilaahay iyo qorshe ilaahay iyo maamul ilaahay ayaa dhibaatadani kuugu timid ilaahay kuu qadaray waxaa dhici karta inuu boqol goor intuu ku sixro waxba uusan kaa dhibin hadduusan ilaahay idankiisa bixin wey idan ilaahay hadduusan bixin marka aayaddani macnaha ilaahay wuxuu dadka ugu sheegay qaybtan wamaa hum bidaariina bihi min axad inaysan ahayn saaxiriintu kuwo awooddooda iyaga dadka wax ku dhibi kara idan ilaahay wax ku dhibaan og oo sixirku wuxuu la mid yahay aalaadkan iyo qalabka midiyaha iyo tooreeyaha iyo waxaasuu la mid yahay waxaa dhici karta hubkan qofku intuu kugu dhufto inuusan haddana waxba kaa dhibin dabkii oo kale uu la mid yahay waxaa dhici karta dabka inta lagugu tuuro inuusan ku gubin hadduusan ilaahay kuu fasixin sidii ku dhacay nebiyullaahi ibraahim oo kale calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ibraahim dab weyn ayaa lagu tuuray oo gaaladii ay ku tuureen hal haddana kama dhibin oo waxba kama gudin marka wuxuu ka mid yahay sixirka aalaadka asbaabtuu ka mid yahay asbaabtana waxaa weeye waxba ma saamayso ilaa idan ilaahay maahane wayatacallamuuna way baranaayeen dadku maa yaduruhum wax iyaga dhiba oo walaa yanfacuhum aan anficin waxay barteen sixir iyaga dhib u keeni kara marka maa yaduruhum waxa weeye damiirka hum waxaa loo celin saaxiriinta damiirka humna waxaa loo celin walaa yanfacuhumta labada damiirba saaxiriinta loo celin wayatacallamuuna damiirkeedana saaxiriin waxa dhan saaxiriinta loo celin wayatacallamuuna saaxiriintii maa shaygay baranaayeen shaygaasoo yaduruhum saaxiriinta dhiba oo walaa yanfacuhum saaxiriinta aan anficin oo ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu watacaala waxa ay barteen oo sixirkaa ummadda ay ku fasaadinayaan bal bulshada kale iyo dadka kale iska daa iyaga naftoodu xataa dhiba naftoodii xataa uma roona iyagu dhibi oo dhibaato ugu geyn wey maxaa yeele wuxuu u dhibi xagga adduunka xagga aakhirada markii la yidhaah aakhiradiisii oo dhan ayaa ku fasaaday aakhiradii uu iska halleeyey marka maa yaduruhu marka la yidhi walaa yanfacuhu maxaa loogu daray maxaa laysaga gaarsan waaye wax uun dhibaayo bis ayay baranaya iyagii xataa sixirku uu dhibi saaxiriinta walaa yanfacuhum waxaa loogu daray ashyaada waxaa jirta adduunka taalla shay dhibna leh nafcilaa jira dhibna waa leeyahay nafcina waa leeyahay sixirku ka mid maaha marka kaas laysa fiihi ilaa dararun maxdun walaysa fiihi ilaa sharun maxdun sixirka isaga waa dhib socda un dhib socda wey wax haba yaraatee nafciya male oo lama dhihi karo wuxuu ka mid yahay ashyaada nafci iyo dhibaato labadaba isku wadata ayuu ka mid yahay lama dhihi karo waxa weeye isagu sixirku waa dhib uun socda wax manfaca la yidhaaho sidiisaba ma laha walaqad xaqiiqee calimin waxay ogaadeen nimanka yahuuda ah ee sixirkaa bartay laman ay iladii qofkii ishtaraahu sixirkaa soo iibsada maa lahu fi laakhirati min khalaaq qofku marba hadduu saaxir yahay oo sixir uu soo waxaa laga dhigay sixirkii inuu soo iibsaday iimaankiisiina uu iska iibiyey iimaankiisiina uu iska gaday sixirna soo gatay ayaa laga dhigay qofkan qofkii marka sixir soo iibsada aakhiro nasiib uma jiro aakhiro nasiib uma jiro adduunyadan waxyaalaha shilimaadka uu ku qaadanayo dadka uu leeyahay dadka noo sixir laleeyahay shilimaadka xunkaa uu ka qaadanayo dulligaas xunkaa uu ku nool yahay yuusan fiirinin wey waxaa ka tegey waxyaalahan uu qaadanayo wax ka qaalisan oo ka ballaaran oo ka nafci badan aakhiroo dhan ayaa seegtay ninkaa saaxir hadduu yahay walabiisa maa sharow bihi anfusahum waxaa baas lahaaduu yidhi alle subxaanahu watacaala waxa naftooda ay ku soo iibsadeen naftooda ay ku iibsadeen macnaha waxaa loola jeedaa nafta waxaa loola jeedaa bimacna aliimaan maa sharow bihi anfusahum bimacnaa iimaanahum nimankan waa niman iimaankoodii gatay maxaa yeelay nafta waxaa iimaan looga dhigi qofku hadduusan iimaan lahayn wuxuu la mid yahay qof dhintay oo kale nafta iyo iimaanku waa isla mid marka wax baas leh wax baas leh ayay iimaankoodii nimanku ku gateen waxaas waa sixir sixir baas leh ayay iimaankoodii ku gateen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo wax og oo macnaha og caaqibata sixrihim sixirkoodu ciribxumada ugu soo jiidi doono hadday ogaan lahaayeen waa wax baasa nimankani waxay soo iibsadeen oo sixirkaas waa hadday ciribtiisa ogaan lahaayeen wey ciribtiisa hadday ogaan lahaayeen wey marka waxaa la leeyahay nimankan ewel waxaa loo soo sheegay inay wax og yihiin aayaddan dhammaadkeeduna waxay sheegi inaysan waxba ogeyn soo hadalkaasi isma burinaayo maxaa yeele markii hore waxaa la yidhi walaqad calimuu way og yihiinaa la yidhi nimankan yahuudda ee sixirka ku dhaqmaaya laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq qofkii sixir iibsada aakhiro inaysan waxba u jirin way og yihiin maxaa le nimanku niman cilminay ahaayeen yahuudda ahlulkitaabay ahaayeen kutubtiiyay ka akhrinayaan ambiyadiyaa u sheegaysa sixirkana inuusan faa'iido lahayn aakhiro inuusan waxba u jirin saaxirka waa loo sheegi waa og yihiin marka hadda hadday og yihiin maxaa gadaal looga yidhi low kaanuu yaclamuun hadday wax ogaan lahaayeen wax baas la weeye waxay qaateen hore waxaa loo soo yidhi nimanku waa niman og sixirku inuu aakhiro dhib leeyahay haddana waxaa la leeyahay niman wax og maaha hadday ogaan lahaayeen dee waxaa la leeyahay hadalkan isburin maayo low kaanuu yaclamuuna waxaa loo leeyahay aayaddan aakhirkeeda cilmigii iyo ogaalkoodiia waxaa laga dhigay waxaan waxba ka jirin jaahiliin oo kalea laga soo qaaday maxaa yeelay cilmiga haddaadan ku dhaqmaynin jaahilaa tahay marka nimanka cilmigoodii horeo walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq cilmigaasu waxba kuma tarin wey way og yihiin aakhiro saaxirku inuusan nasiib waxba ku lahayn laakiin waxba kuma tarin cilmigaas low kaanuu yaclamuuna leyi hadday wax ogaa lahayn waxba uma ogeen jaahiliin wey nimanka jaahiliin oo kalea laga dhigay maxaa yeelay lianna alcaalim idaa lam yacmal bicilmihi fa huwa jaahil qofka caalimkaa hadduusan cilmigiisa dhaqan gelinaynin jaahiliintuu la mid yahay jaahiliin ayuu la mid yahay hadduusan cilmigu dhaqan gelinayn maxaa yeele waxa haddaad ogaato waxay u baahan yihiin inaad dhaqan geliso markaasaad ku daawoobi markaasaad ku daawoobi markaad dhaqan geliso haddii wixii aad soo baratay ood ogaatay aadan dhaqan gelin ogaalka kaliya kuma daawoobaysid ogaal kaliya aad ogaato kuma daawoobaysid oo waxay la mid tahay adigoo nin dhaktari warqad intuu kuu soo qoray daawadaayo daawadaayo kaniinigaa kaniinigaa qaado intuu ku yidhi aad warqadii subax walba iska akhrisanayso meel aad iska dhigi daawadaa qaado daawadaa qaado waad akrin haddana meel aad dhigi kuma dhaqan gelinaysid ma dhaqan gelinaysid oo daawadii ma doonanaysid maku daawoobi akhris kaliya marka warqadii aad akrin meelaad ku tuuri ma daawoobi waaye adigana waad xanuunsanta sidaas oo kale way qofku hadduu cilmi leeyahay cilmigii akrintiisa iyo barashadiisa kaliya kuma daawoobaayo wuxuu cudurka uga bixi inuu dhaqan geliyo taasuu cudurka uga dhici haddii kale waxay noqon warqad daawo layska akhrisanayo un oo leedaha akhriskaasaan ku daawoobi akhriskaas ayaan ku daawoobi nimankan marka yahuudda ah waxaa la yidhaahaa waa nimanka macnaha bulshada ugu sixirka badan wey nimanka bulshada ugu sixirka badan wey maxaa yeele aayaddan ilaahay wuxuu ku eedeeyey inay raacraaceen waxyaalihii shayaadiintu ay ku akrinaayeen boqortooyadii nebi sulaymaan waxaasay raacraaceen oo ay ka dhigteen wax jira wax jira ayay ka dhigteen oo sixirka in boqortooyo lagu gaaraayo ayay ka dhigteen laakiin ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ay iska leeyihiin kuwa saaxiriinta ah maa lahu fi laakhirati min khalaaq aakhiro wax nasiiba kuma lahan adduunyadana waxaa weeye dulli ayuu ku nool yahay walow annahum aamanuu wataqow lamasuubatun min cindi illaahi khayr low kaanuu yaclamuun walow annahum nimankan yahuuda ah aamanuu haddii ay rumayn lahaayeen billaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa hadday rumayn lahaayeen oo wataqow alla ay ka cabsan lahaayeen lamasuubatun abaalgud abaalgudkaasoo min cindillaahi alla agtiisa ka ahaaday ayaa khayrun lahum ayaga u khayr badnaan lahaa low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo waxog walow annahum nimanka yahuuda ah aamanuu billaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa hadday rumayn lahaayeen oo wataqow alla ay ka cabsan lahaayeen lamasuubatun abaalgud abaalgudkaasoo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday ayaa khayrun lahum ayaga u khayr badan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo waxog hadday wax ogaan lahaayeen aayaddan macnaha waxay la xidhiirtaa nimankii yahuudda ahaa oo sixirka lagu eedeeyey aayaddii horey la xidhiirtaa oo waxaa la leeyahay nimankan yahuudda ah hadday sixirka iyo waxyaalaha iska joojiyaan oo xaqa ay u soo laabtaan oo iimaanka ay la yimaadaan allana ay ka baqaan abaalgudka ilaahay ayaa uga khayr badan waxyaalaha ay isleeyihiin sixirka waad ka helaysaan ama ha is dhahaan boqortooyaad ku gaaraysiin boqortooyadaa beenbeenta ay leeyihin sixiraad ku gaaraysiin ama xoogaa lacagta yarkaa oo saaxiriintu aruursanayaan hadday wax ogaan lahaayeen abaalgudka ilaahay aa uga khayr badan waxaas ee ha ka fuqaan oo ha ka haraan wey waxyaalahaas ay sixirka isku maaweelinayaan oo ay leeyihiin sixirka boqortooyaa lagu gaaraayo waxyaalaha lacagaa lagu qaataayo lagu helaayo abaalgudka ilaahay aa uga fiican abaalgudka ilaahay bishardi laakiin hadday la yimaadaan aliimaan wataqwa iimaan iyo alla kacabsi hadday la yimaadaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu allaya nabigiisa rumeeyey ow laa taquluu ha dhihinina raacinaa raacinaa ha dhihinina ee waquluu dhaha undurnaa nasug nabiyullaahi moxamedow nasug dhaha sala allahu wasalam calayhi wasmacuu maqlana maa yaquuluhu lakum rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu idin leeyahay maqla walilkaafiriina kaafiriinta cadaabuna u sugnaaday cadaabkaasu aliimun ayaga xanuunjiya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu allaya nabigiisa rumeeyeenow laa taquuluu ha dhihinina raacinaa raacinaanna ilaali oo annaga masaalixdeenna iyo danaheenna ilaali ha dhihinina waquuluu dhaha undurnaa na sug wasmacuu maqla maa yaquuluhu rasuulu llaahi lakum rasuulka ilaahay waxau idiin sheegahayana maqla walilkaafiriina kaafiriinta cadaabunaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ee iyaga xanuunjiya aayaddan waxaa lagula hadli dadkii mu'miniinta ahaa mu'miniintiyaa ilaahay la hadli subxaanahu wa tacaala aayaddani marka waxa weeye waxay ku saabsan tahay erey ay mu'miniintu nabigeenna ku dhihi jireen sala allahu wasalama calayhi ereygaas ayaa iska iyo khayrka uu saxaabada u akrinaayo oo saxaabadu ay is yidhaahaan waxaan ma qaban kartaan oo waa idinku batay axaadiistii waa idinku badatay ay leeyihiin waxay nabiga dhihi jireen raacina rasuulka ilaahay na ilaali macnaha tabarteenna iyo maskaxdeenna ilaali waxaan qabsan karno rasuulka ilaahay noo sheeg oo masaalixdeenna iyo danaheenna ilaali iyo tabarteenna iyo awooddeenna ilaali saasay dhihi jireen markii uu ka bato axaadiista wa- iyo warka nabigu u sheegaayo sala allahu wasalama calayhi nimankii marka yahuudda ahaa oo magaalada madiine mu'miniinta la deganaa ayaa markii raacinaadaas mu'miniinta ay ka maqleen ayay iyaguna nabiga waxay ku leeyihiin markay la kulmaan raacina markaasay qusquslayaan maxaa yeelay ereygan raacina afka yahuudda wuxuu ku yahay aflagaadu afyahuudeedka caayuu ku yahay raacina oo raacina waxay u yaqaanaan qofka doqonka ah doqonka wax magaradka ayay iyagu afkooda u yaqaanaan raacina marka ereygan waxa weeye af carabina waa yahay af yahuudeedna waa yahay oo luqa suryaaniya iyagu suryaaniga ku hadlaan afkooda suryaaniga ah ee af yahuudeedka raacina waxaa loo yaqaan qofka doqonkaa ayaa loo yaqaan marka yahuuddii markay maqleen mu'miniintii oo nabiga ku dhahaya raacina dhahaya iyaguna markay nabiga u yimaadaan waxay dhahaan raacina markaasay qosqoslaan yahuuddii raacina ilaa afkooda isla yaqaaniin moogta ereygan inuu aflagaado yahay ayay ogyihiin oo doqonkiiyow camal ah doqonkiiyo way afkooda raacina markaasay hoos iskula qosqoslaan oy leeyihiin ammaanay u malayn doonaan muslimiinta nabiguna ammaanay u malayn doonaan oo hoos iskula qosqoslayaan raacina intay yidhaahaan marka ereygaas maadaama uu keenay dhibaato oo nimankii yahuudda ahaa ay ka dhigteen aflagaado nabiga ay ku caayayaan sala allahu wasalama calayhi joojiyaa la yidhi muminiinta mar dambe raacina ha ku hadlinina maxaa yeelay nimankan ereygan af yahuudeed wuxuu ku noqday doqonkiiyow doqonkiiyow ayuu af yahuudkii ku noqday joojiya ereygaas ereygaas joojiya waquuluu dhaha indurnaa noo sug rasuulka ilaahayow meeshii aad ka dhihi jirteen raacina na ilaali oo danaheenna iyo maskaxdeenna intaanu tabar u qaadi karno na ilaali waxaad dhahdaa noo sug rasuulka ilaahayow bal intan awooddeenna ay nagu filan tahay noogu sin axaadiis iyo waxaanu xamili karno intan noogu kaadi dhaha saa ku bedela ereyga wasmacuu maqlana maa yaquuluhu lakum rasuulullaahi rasuulka ilaahay hadalku idiin sheegaayana maqla samaaca qabuulin wa tadaburin weliba maqal kaliya lama raba maqal aad aqbalaysaan oo nabiga hadalkiisa aad ku dhaqmaysaan dhaqan geliya oo maqlow oo sidii yahuudda ha dhihinina samicnaa wa casaynaa waan maqalnay waana caasinay sidaa ha dhihinina wey oo hadalka nabigu idiin sheegaayo sala allahu wasalama calayhi dhegeysta kuna dhaqmow walilkaafiriina kaafiriin cadaabun aa u sugnaaya cadaabkaasu aliimun ayaga xanuunjiya kaafiriinta macnaha nabiga caaya ayaa loola jeedaa oo raacinaadaas ku aflagaadaynaya ilaa raacinaa afka yahuudda waxay ku tahay doqonkiiyow kaafiriinta ereygaas ku hadlaaya waxa weeye cadaab xanuunjiyay leeyihiin oo naftooda saaqa cadaabka waxa weeye waa markuu nafta saaqo oo qofka dhan uu xad gaarsiiyo inuu miirkiisaba wax gaarsiiyeba heer uu la miir dabalma uu gaarsiiyo qof khatar ay tahay waa midka nafta saaqaa la yidhi aliim maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayr an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yaktasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim maa yawaddu aladiina kuwii ma jeclaysanayaan kafaruu kufriyey min ahli lkitaabi ahlulkitaabka xaal ay ka mid yihiin kuwaas wala lmushrikiina mushrikiintii xaal ay ka mid yihiinna ma jeclaysanayaan an yunazala in la soo dejiyo calaykum dushiinna min khayrin khayr in dushiina lagu soo dejiyo ma jeclaysanayaan min rabbikum xagga rabbigiinna khayrka laydinkaga soo dejiyo wallaahu ilaahayna yaktasu ilaahay wuu gaar yeelaa biraxmatihi raxmaddiisa man qof ayuu ku gaar yeelaa qofkaasoo yashaau ilaahay uu doonaayo wallaahu ilaahay dulfadli dheeraad allihii u saaxiiba wey dheeraadkaasoo alcadiimi weyn maa yawaddu aladiina kuwii ma jeclaysanayaan kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlulkitaabka xaal kuwaas ay ka mid yihiin wala lmushrikiina mushrikiintii xataa xaal ay ka mid yihiin ma jeclaysanayaan an yunazala in la dejiyo calaykum dushiinna min khayrin khayr in lagu soo dejiyo ma jeclaysanayaan min rabbikum min rabbikum an yunazala ku tacaluji min rabbikum xagga rabbigiin looga soo dejiyo ama min khayrinta ka sifee khayrkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wallaahu ilaahayna yaktasu biraxmatihi raxmaddiisa ilaahay wuxuu ku gaar yeelaa man qofkii qofkaasoo yashaa uu doonaayo wallaahu ilaahayna dulfadli dheeraad allihii u saaxiiba wey fadligaasoo alcadiimi weyn aayadda macnaha waxa weeye waxay jawaab u tahay niman macnaha yahuudda ah iyo mushrikiintii qole ka mid a mushrikiinta waxa weeye kuwa asnaamta caabudaayo ahlulkitaabna waxaa la yidhaha yahuudda iyo nasaarada waa kuwa iyagu kitaab sheegta kuwa kitaab sheegta oo tawraadaan ku dhaqannaa injiilaan ku dhaqannaa kuwa afka ka sheegta wey ilaahayna uu ku soo radiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi war tawraad miyaa dhigaysa ambiye in la dilo ma ku dhaqmaayaan way iska sheeganayaan un ahlulkitaab inay yihiin marka nimankii ahlulkitaabka ee mushrikiinta ayaa qayb saxaabada ka mida markay la kulmaan ayay macnaha iyagu waxay dhihi jireen macnaha waxaan nahay dad idin jecelaan nahay waan isjecelnahay derisaan nahay waddankiiaanu isla degannahay sixiriiraan naga dhexeeya colaadda iyo waxyaalahaasaan iska dayno waxyaalahaasi ay barobagaandii jireen nimanka yahuuddii iyo mushrikiintiiba iyo kuwii xataa nasaaradii markaasaa aayaddan ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa kaafiriinta ah ee isugu jira kuwa kitaabka sheegta iyo kuwa asnaamta caabudee mushrikiinta ah weligoodna ma jeclaysanayaan khayr yar in laydinku soo dejiyo bal iska da waa isjecel nahayo isku waddanaan nahayo aan dad is wanaagsanaan nahayo dad xiriir yeelan karaan nahayo warkaa iska daaye khayr yar in laydinku soo dejiyo ma jeclaysanayaan oo xataa waxaysan jeclaysanayn qur'aankan idinku dul socda oo nabiyullaahi moxamed uu la yimid sala allahu wasalam calayhi qur-aankaa xataa xaasiday ku yihiin way idinku colaadinayaan nabiga xataa xaasiday ku yihiin calayhi salaatu wasalaam way yaqaanaan inuu yahay nabi ilaahayo xaqa laakiin way xasdaayaanoo waxay leeyihiin reer banu israa'iil muxuu uga dhalan waaye marka haba yaraatee wax khayra maba ina jeclaba kuwan ha ku kadjoominina hadalkooda markay leeyihiin waxbaan maaragtahay waan isjecelnahay iyo waddankaa naga dhexeeya iyo waxaa ha ku kadjoominina wax ay idinla jecelyihiin haba yaraatee khayra ma jiro marka aayaddani macnaha waxaa weeye waa quusin macnaa dadka mu'miniinta ah ayaa waxaa laga quusinaa kufaarta inay khayrba ka rajeeyaan ha noqdaan kuwa asnaamta caabuda iyo yahuud iyo nasaara haba noqdaan wax khayraba inaysan ma ka rajayn maxaa yeele waxaa weeye ma jecla khayr yar inuu ilaahay kugu soo dejiyo wax yaroo khayra inaad hesho ma jecla wallaahu ilaahayna yaktasu biraxmatihi raxmaddiisa ilaahay wuxuu ku gaar yeeli man yashaa macnaha markay idinku xasdaayaan qur-aankan idinku soo degaaya nabigana ay ku xaasidaayaan sala allahu wasalam calayhi nabinimada ilaahay uu ka dhigay ilaaha ku gaar yeelay ma raxmadda ilaahay diidan yihiin nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi inuu carab ka dhasho oo qur-aan lagu soo dejiyo ilaahay ayaa ku khaas yeelay ilaahayna qofkuu doonuu raxmaddiisa siiya marka nimanku waxay ka soo horjeedaanba maamulka ilaahay iyo qorshaha ilaahay maxaad ilaahu nabiyullaahi moxamed aad nabi ugu dooratay ay ka dhiganta maxaad ugu dooratay ilaahayba la marmaayaanba qorshihii ilaahay addoommadiisa ilaahay uu kala qorshaynaayey mid nabi uu ka dhiganaayo mid rasuul uu ka dhiganaayo mid malaa'ig uu ka dhiganaayo isagaa addoommadiisa tasarufkiisa la ilaahay marka tasarufka ilaahay miyaad ka soo horjeedaan wy oo iyagu mar walbaba waxay sheegan jireen kuwan yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta iyo waxay dhihi jireen haddii xataa qur'aan in la soo dejiyo qur-aanku hadduu yahay hadal ilaahay hadalka ilaahay wax weyn wey nin weyn oo u qalma ayaa lagu soo dejin lahaa odayaasha macnaha daa'if iyo kala jooga maka ragga waaweyn oo la yaqaan maxaa loogu soo deji waayo lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim waxay dhihi jireen nin oo labada qaryo ka mid ah labada qaryo waxaa weeye waa qaryada daa'if iyo maka daa'if iyo maka labadaas qaryo odayaasha la yaqaan oo waaweyn maxaa loogu soo deji waayo oo daa'ifna waxaa oday ka ahaan jiray nucaym binu mascuud ayaa oday ka ahaan jiray makana waxaa oday ka ahaan jiray Mu- mugiira ka ahaan jiray weliid binu mugiira weliid binu mugiira ayaa oday ka ahaan jiray magaalada maka daa'ifna waxaa oday ka ahaan jiray nucaym binu mascuud marka odayaasha la yaqaan oo labada magaalo lagu kala yaqaan oo madaxdaba u ah magaalooyinka kuwaasaa qur-aan lagu soo dejinayo haddii qur-aanku xaq yahay maxaa qur-aanku waa wax weyn wax weyna nin weyna lagu soo dejiyaa nin weyn ayaa lagu soo dejiyaa wey odayaasha waaweyn oo la yaqaana lagu soo dejin lahaa waa waxyaalaha ay macnaha baadilka ahay faafin jireen kuwan yahuudda iyo nasaarada wallaahu ilaahay dulfadli dheeraad allihii u saaxiib wey fadligaasoo alcadiimi weyn ilaahay dheeraadkiisu waa weyn yahay waxaana ka mid a fadligiisa inuu nabiyullaahi moxamed uu nabi u doortay sala allahu wasalam calayhi oo qur'aan haddana uu ku soo dejiyey marka fadliga ilaahay miyaad xaasidaysaan wey yahuudeed ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما أي الذي في ننسخ أنا نو نسخنه أو من آية آية أو أمس ننسك أرجع أنكو هالمانسينها مفعول في هراك حسن هذا هو مفعول في لغات أو أمس ننسك أرجع أنكو هالمانسين نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه ها آية داس أنكو هالمانسينه نأتي وأن الله إيمانينا بخير منها آيات وحكا خير بدن أو مثلها أما آيات داس أن نسخني مثل لمنا أيان الله إيمانينا ألم تعلم سوموه أن الله إلهي قدير على كل شيء وحوى البإله إنه أوله أو كمدها النسخة أو مربع آيات النسخة يعلم ما أي الذي في نسخ نقوى أن نسخنه أو من آية آيات أو أمس ننسك أديك أنكو هالمانسينها آيات مفعول في هراك مغن ama aw nunsihaa la yidhaah nunsihaa qiradaas markii la akriyo waxay noqon bimacnaa nuakhirhaa nuakhirhaa nuakhirhaa aan digdhigno na'ti waanu la imanaynaa bikhayrin wax ka khayr badan minhaa aayaddaa ka khayr badan aan la imanaynaa aw mithliha ama aayaddaas wax la mid ahaanu la imanaynaa alam taclam sowma ogid ana allaha ilaahay qadiirun calaa kulli shay wax walba inuu alla awoodo sowma ogid marka waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu uga hadli oo uga sheekayn nimankii yahuudda ahaa ayaa waxay aflagaadeeyeen tashwiishna ay ku fureen waxyigii ilaahayay tashwiish ku fureen waxyigii ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankii ah ayay tashwiish fara badan ku fureen tashwiishka waxaa ka mid ahaa waxay yidhaaheen waxaan la bedbedelaayo maxay qur-aanku hadduu xaq yahay maxay tahay waxaan mar walbaba aayad heblaa la nasakhay wixii shalay aan xalaal ahaa jiray maanta waa la xarimay wixii shalay xaaraan ahaa jiray maanta waa la xallilay maxay tahay arrimihii ciddada qur-aanku wuu ka laabtay والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أي إله يري كوي معناها هوانكي لقد انتي عددا وحي سوغايان إلى السنة إلى السنة كاسي جوغايان سنة أي جوغايان هذا نوع لقد الله وحال يري والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نليم نفتوذ هؤسوغان أفر بلود يتوان الموت أفر بلود يتوان الموت ويعدد هوانك لغا جيريودي مركا قرآنك وحكا الله بنا يمحي هدو حقي هي أرمها سأوحي نتسنا يان قرآنك نسان حقه مدك لو حوي أريقي هرى الله نسخي مسلمين توحي دي جرين راعنا raacina ay dhihi jireen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay leeyihiin rasuulka ilaahay oo axaadiistii way naga fara badatay raacina ay dhihi jireen waa la bedelay haddana qur-aanku waa ka laabtay taas waa ka laabtay taas oo waxaa la yidhi raacina ha dhihinina joojiya marka maxay tahay waxaan meelba aan ku sugnaynba hebel hebel wuu bannaa waa la dhihi jiray waa laga laabtay hebel saasuu ahaa haddana waa laga laabtay arrimahaas waxay na tusinayaan qur-aanku inuusan xaq ahayn ayay yidhaaheen yahuuddii aayaddanaa soo degtay marka aayaddan ayaa soo degtay waxaa la ilaahay uu yidhi wixii aayadahoo annagu aan nasakno ow amase nunsika aanu ku halmaansiinno haa aayaddaas aan ku halmaansiinno halmaansiinta waxaa loola jeedaa macnaha in xukunkeedii dhammayd xukunkeedii dhammayd la kor yeelo xukunkeedii yaa la kor yeeli markaas xukunkii koryeelkiisiyaa waxaa laga dhigay wax la halmaamoo kale xukunkii maadaama uusan shaqaynayn ayaa waxaa laga dhigay wax la halmaamay oo kale oo laga tegey wax laga tegey oo kalea laga dhigay sida ciddadii la dhahayey hal sano islaamaha raggoodu uu ka dhintay hal sano ha ciddo tirsadaan la dhahayey kaasoo kale iyo waxaa kaloo meeshan loola jeedaa halmaankan loola jeedaa oo lagu fasiraa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray aayado inta ku soo dega oo saxaabada intu uu akriyo haddana isla markiiba la halmaansii jirayba nabiga iyo saxaabada laba la halmaansii jiray marka la rabo aayaddaas in xataa xagga akhriska laga bedelo oo xataa aan la akrinayn marka akhriska xataa laga bedelaayo akhriska xataa marka laga bedelaayo waa la halmaansii jiray subaxiya waxaa la soo kici aayaddii qof walba isagoon qalbiga ku haynba amase halmaankan waxaa loola jeedaa rafcu lxukmi xukunkii maadaama aayaddii xukunkeedii la kor yeelay ayaa waxaa laga dhigay wax la halmaamay oo kale wax la halmaamay oo kale ilaa xukunkii ma shaqaynaye ma shaqaynaayo markaasaa waxaa laga dhigay wax la halmaamay aayaddii sidaas aanu ku samayno annagu aan nasakno amase aan ku halmaansiinaba na'ti waanu la imaanaynaa bikhayrin minhaa aayaddaas wax ka khayr badan ayaannu la imaanaynaa oo maxay uga khayr badan tahay fi sawaabi xagga abaalgudka iyo waljri uga khayr badan wey xagga abaalgudka iyo wasuhuulati xagga fudaydka fi sawaabi wasuhuula xagga abaalgudkana uga khayr badan fudaydkana uga khayr badan oo aayaddii hadda la dhahayo haweenku hal sano ciddada ha sugaan waxaa la yidhi haweenkii loogu soo gaabiyey afar bilood iyo toban maalmood ha ciddo tirsadaan taasi marka way ka fududdahay aayaddii hore way ka fududdahay tanaana xataa sii ajir badan oo ajirkaas middanaa sii ajir badan halkii sano xataa ilaa lama samayn karo maadaama la nasakhay hal sano ciddadii lama samayn karo waxaan loo samayn karin sharcigii aanba oggolayn marka tanaa ka fiican wey tanaana ka fudud ka khayr badan kana sahlan wey aayaddii marka la nasakhay amase lagu halmaansiiyey waxaa lala iman wax iyadii ka khayr badana lala iman ow amase midlihaa iyadii la mida ama iyadii la mida oo maxay kula mid tahay fi sawaabi wasuhuulati xagga sawaabka abaalgudka iyo xagga fudaydka ayay kula mid xagga fudaydka waa kula mid waxay kalay kula mid tahay xagga abaalgudkana way kula mid oo taa markaas waxaa lagu miisaalin oo kale qibladii oo kale oo la nasakhay baytulmaqdis baytulmaqdisaa salaadaha loogu tukan jiray waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay in dhinaca kacbada loo soo jeesto ayaa lagu nasakhay taas marka waa isla mid baytulmaqdis haddii loo jeesto iyo kacba haddii loo jeesto waa laba xugumo isku mid a mid midka kale ka fudud ma jiro mid midka kale ka fudud ma jiro waa isku mid marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala aayad annagu markaanu nasakhayno waxaanu u nasakhaynaa xikmad oo ah middan inay ka fudud tahay amaba ay ka ajir badan tahay ama iyadii tii hore ay la mid tahay ayaan annagu u nasakhnaa aayada ee ma aha annaga tii hore aayaddii hore markii annagu aanu nasakhayno ulojeeddadu maaha aayaddii hore inay lagu khaldamay sida yahuudda ay sheeganayaan yahuudda iyagu waxay sheeganayaan aayaddii horea lagu khaldamay oo si khaladaa loogu dhawaaqay markaasaa la ogaaday hadalku inuu khaldan yahay kabacdii aan laga laab waxaasi ma jiraan wey aayad inagu markaanu nasakhayno waxaanu ku nasakhaynaa masaalix iyo xikmad inagu aan ognahay ay midbii mid ka khayr badan aan keenaynaa oo ka fudud kana ajir badan ama iyadii mid lamid a waana masaalix ilaahay uu og yahay subxaanahu wa tacaala uu og yahay alam taclam sowma ogid nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalama calayhi aayaddan waxaa lagula khidaabi nabigeenna laakiin muraadku waa ummaddiisa ummaddiisa wey muraad maxaa yeele nabigu waa og yahay ilaahay inuu qadiir calaa kulli shay yahay innagana la ku dhaya hadli alam taclam sowma ogid ana allaha ilaahay qadiirun calaa kulli shay wax walba oo la awoodo inuu yahay sowma ogid maanaa nabigeennu waa iska ogaa calayhi salaatu wasalaam laakiin ummaddan kalea loogu dhega warrami alam taclam ana allaha lahu mulku samaawaati waalard wamaa lakum min duuni illaahi min waliyin walaa nasiir alam taclam sowma ogid ana allaha ilaahay lahu ilaahay mulku samaawaati samaawaadka boqortooyadiis samaawaadka mulkigooda inuu ilaahay u sugnaaday waalardi ardada mulkigeeduna inuu alla u sugnaaday sowma ogid wamaa lakum idinka idinma sugnaanin muslimiintiiyay min duuni illaahi ilaahay sokadiisa min waliyin liamrikum amarkiina mid tawaliya oo maamula idinma sugnaanin walaa nasiirin lakum mid adinka idiin hiiliyana idinma sugnaanin alam taclam sowma ogid ana allaha ilaahay lahu ilaahay mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda inuu u sugnaaday waalardi ardada mulkigooda inuu ilaahay u sugnaaday sowma ogid wamaa lakum adinka idinma sugnaanin muslimiintiiyay min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min weliyin liamrikum arrinkiina mid tawaliya idinma sugnaanin walaa nasiirin lakum mid adinka idin hiiliyana idinma sugnaanin aayaddan marka waxaa lagu hadli dadkii muuminiinta ahaa dadkii muuminiinta ahaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay war qof walbow sowma ogid ilaahay inuu iska leeyahay samaawaadka iyo ardada mulkigooda iyo wixii ku dhex jira samaawaadka iyo ardada mulkigooda taas marka waxay la xidhiirtaa arrintii nasakha arrintii nasakhay la xidhiirtaa macnaha ilaahay hadduu samaawaadka iyo ardada iyo waxa ku dhex jiraba asagu uu iska leeyahay qur'aankana suu rabuu ilaahay u maamuli karaa wy samaawaadkii ardadii waxa ku dhex jira soo asagu iskama laha marka maba aha in loogu taliyo ilaahay qur-aanka iyo nasakha oo la yidhaha maxaad aayaddaas u nasakhday hebel maxaad u bedeshay ma aha do- waxa dhan ilaaha iskale wuxuu doonuu ilaahay bedeli wuxuu doonuu ilaahay nasakhi wuxuu doonuu ilaahay keeni mulkiga ilaahaa leh samaawaadkii ardada waxaad kaloo ogaanaysaana alla yidhi subxaanahu watacaala mu'miniintiyay ilaahay sokadiisa wax idiin gargaara oo idiin hiilinaya amase arrinkiina tawalinaya inuusan jirin ilaahayaa idiin hiiliya ilaaha arrimihiina weli ka ah wey macnaha muslimiinta ayaga waxaa lagu sabarsiin oo laleeyahay nimankan yahuudda ah nimankan yahuudda ah waxba idinkama tari karaan waxay idinka tari karaan ma aha maxaa yeele ilaaha idiin weli ah adinku weli kale ma qabtaan ilaaha idiin weli ah nasiir ma qabtaan ilaaha idiin nasiira kaasaa idinku filan wey milku samaawaat walardina asagaa iskale asagaa idiin weli ah asagaa idiin nasiira marka nimankan yahuudda waxyaalaha aflagaadada qur-aanka ay ku furaayaan waxba yuusan idin saamayn wey adinka unbaa ka gacan sarraynayo wey أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم بل اسكداف تريدون وحاد دونيسان أن تسألوا رسولكم رسولكين إلى سؤاشان كما سئل أبي سؤاشان سئل موسى نبي الله موسى اللي سؤالي من قبل قبل الرسول رسول كان هرتيسا اللي سؤالي ومن يتبدل الكفر كفر قفتي بدل قاته بالإيمان إيمان كبدل قاته faqad xaqiiqaha dalla qofkaasi waa lumay sawaa'a asabiili waddada dhexbartankeeduu qofkaasi ka lumay am turiiduuna bal iska dhaafa turiiduuna waxaad doonaysaan an tas'aluu rasuulakum rasuulkiina inaad su'aashaan kamaa sidii aad u su'aashaan kamaadan waxaa weeye jaara majruurka waxaa laga sifayn masdar maxduufa su'aalan inaad su'aashaan su'aalkaasoo kamaa su'ila muusaa ka su'aali muusaa nebi muuse su'aashiisii la mid ah min qablu qabla rasuuli rasuulkan ka horna la su'aalay nabiyullaahi muuse waman yatabadel ilkufra kufri qofkii bedel qaata biliimaani iimaan ku bedel qaata faqad xaqiiqa dalla qofkaasi waa lumay sawaa'a asabiili waa sifo mawsuufkii loo adiifiyey asalkii wuxuu ahaa faqad dalla sabiila waddadiiu qofkaasi ka lumay waddadaasoo asawaa'a ee siman wey waddadii sinnayd ee dhexbartanka ah ku socotay ayuu ka lumay wey waa sifo mawsuufkii loo adiifiya asal ahaan aayaddan marka waxay ka hadli laba tafsiirba waa jira aayaddan qolada ay ka hadlayso aayaddan waxay ka hadliyaa la yidhi nimankii yahuudda ahaa oo xilligii nabigana joogay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay yidhaaheen nebiyullaahi muuse kitaabkii towreed markii lagu soo dejinaayey hal mar ayaa lagu soo dejiyey jabaluduura ayaa jabaluduura ilaahay ugu yeedhay afartan maalmood ka bacdi ayaa tawreed la siiyey hal maraana la siiyey tawreed maahane aayad aayad iyo suurad suurad iyo looma siinin mana loogu soo dejin wey marka adiga waxaan kaa codsanaynaa qur'aankan muxuu yahay oo suurad mar soo degaysa mar aayad mar laba aayadood soo degaysa maxay tahay wey markaasaa ilaahay u jawaabay subxaanahu wa tacaala oo uu ku yidhi war ma waxaad rabtaan rasuulkiinnii moxamed ahaa sala allahu wasalam calayhi inaad su'aalo ku furtaan sidii nebiyullaahi muuseba su'aalo aad ugu furteen hadda ka hor nebiyullaahi muuse sidaad su'aalo u furteen oo su'aalihii waxaa ka mid ahaa khatarta ay su'aaleen arina allaaha jahra si cad ilaahay noo tus si cad ilaahay noo tus markaad si cad ilaahay noo tusid markaasaanu ku rumaynaynaa wey waxaa ka mid ahaa inay yidhaaheen lan nu'mina laka xataa nara allaaha jahra annagu maba kuu rumaynayno tawreed in lagugu soo dejiyey ilaa annagu ilaahay aan ka aragno oo una yidhaaho tawreed anaa nabiyullaahi muuse siiyey war mahadaladii oo kalead bilowdeen wey oo nabiyullahi moxamedna aad ku bilowdeen sala allahu wasalam calayh dhibkiinnii ambiyadii hore aad ku hoy jirteen hadda nabiyullaahi muuse iyagu ma aysan dhibin kuwan xilliga nabigana joogay mana soo gaarin laakiin aabbayaashooda nabiyullaahi muuse su'aalahaas ku furay waxaa laga dhigay inay iyagu su'aalihii ku fureen maxaa yeele waa isku dhaqan waana ku raalli waddadoodiina iyo hayaan waddadoodii ayay hayaan marka ma sidii aad keenteen wey shaqadiinnii hore shaqadiinnii hore arrinallaahi jahre iyo miyaad keenteen wey war qofkii kufri beddel qaata oo iimaanka intuu iska naco gaalnimo see beddel qaata sida nimanka yuhuuddan oo kale ay ku dhaqmaayaan qofkaasi wuxuu ka lumay waddadii toosneed ayuu ka lumay waxaa laga dhigay macnaha adiga magaalo haddii aad u socotid magaaladaa waddada loo maro haddaadan u marin oo magaaladu haddii ay jirto dhinaca garbiga qoraxdhaca hadday jirto haddii aad aaddo waddadii sharqiga u socot qorax soo baxa waddadii u socotaad aaddo magaaladiina waxay jirtaa qoraxdhacay kaa xigtaa waddadii inta ka gurta halkaas aaddo weligaa ma gaarid waa luntay waa luntay marka qofku hadduu kufri soo bedel qaato iimaankiina uu ka tago waxaa laga dhigay qof macnaha magaaladiisii ay jirto dhinaca qoraxdhaca oo bari isku shubay halkaa isku shubay wax isku dhowba ma ahaba halkaasuu aaday kan kaasoo kalea ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala waddadii toosneed ayuu midkaasi gefay oo uu ka lumay waxaa kaloo mufasiriinta qaarkood ay sheegaan aayaddan in lagula hadlaayey nimankii muslimiinta ahaa oo magaalada maka joogay nafsadooda lagula hadlaayey oo markaas waxaa laga hadli nimankii kufaaru maka laga hadli muslimiintii maana kufaaru maka wey waa qurayshtii ma- oo joogi jirtay magaalada maka ayaa waxay yidhaaheen nabiyullaahi moxamedow haddii nabi toosan aa tahay magaalada maka cidhiiri ayay ku jirtaa buuro buuro ayaa nagu hareeraysan midda kale magaaladu ma laha dhulbeereed ma laha buuraha naga siki mucjizo la imaado buuraha naga sikiyoo naga durki webiye iyo keen oo magaalada maka webiye iyo kafur dhulbeereed ha noqoto saasay ku xujeeyeen marka waxaa lala hadlaayaba waa nimankii kufaaru maka wey waa kufaaru quraysh wey oo xujadaa nabigeenna ku fureen calayhi salaatu wasalaam ayaa laleeyahay war ma waxaad rabtaan rasuulkiinna inaad su'aalaha weydiisaan sidii nabiyullaahi muuse yahuuddu ay su'aalaha ugu furi jireen war iska daaya kufriga war gaalnimada iyo xujada nabiga ka daaya sala allahu wasalama calayhi war ha noqonina dad waddadii toosnaa lumay wadda kafiir
صلاة وتسليم على ما صار إلى مقام رفيع غاب عن دارك يا بلاد بدأت ببسم الله والحمد أولا على نعمة الإسلام والبهجة العلا توسعت بالله ولا حول لي ولا وجود لغير الله سبحان من علا إليه توسلنا بأسمائك الحسنى وبالمصطفى والآل فرجا مغجلا